marka ma garowsadeen ganacsatadii ee talooyinka a usoo jeediseen maanta ganacsatada waa garwa- waa garaysteen arintay ku xiran yihiin inkastoo qaarkood ay ku doonayeen in dhaqaalahooda iyo xoolahooda qaarkood ay muxuu ahay ku xayir yihiin deegaano ay soo katiriyaan balse ugu dambeyn waxaan ku qancinay iyaguna muxuu ahay sheegeen inay diyaar u yihiin hadda kadib in maamulka ay kala xiriiraan tacadiyada iyo mararka qaar cadaadiska ay saaraan kooxda nabadiiska al-shabaab si markaas annaga wax ugu qabanno marka arrintaas waa isku waafaqnay guud ahaan in kuwa aan ku dhameyn insha allah ganacsatada la xiray waxaa xiray maamulka gobolka shabeellaha dhexe ujeedada loo xirayna keliya waxay ahayd in nagala hadlo arrimo ku saabsan kulan ay lasoo qaateen kooxda nabadiidka al-shabaab oo maamulo degmada gamboole oo qiyaastii gaaraysa sokonton kilomitr oo ganacsada halkaas ay kulamo kula soo qaateen marka dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada hore waxay uga hadleen in ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan cid kasta oo garab siisa ama oo dhaqaale ku bixiso ama kulano la qaadato ururka nabadiidka al-shabaab in gacan xoogle lagu qabanayo in lala tiigsan doono sharciga marka waxay digeen qodob kamid a qodobada lagu heshiiyey ay soo saareen laamaha amniga iyo dowladda dhawaa ka farayseen taasoo sababtay marka in xabsiga loo taxaado guud ahaanba markaasi la xiro waan gartay marka kulanka dhex maray shabaabka iyo ganacsadaasi muxuu ahaa xaqiiqatan annaga halkii ganacsada la xiray kadib waan wareysanay la xaajoonay la fariisanay qaarkood waxay noo sheegeen in al-shabaab ay kala hadleen arrimo ku saabsan zakawaad ay ganacsatadu sheegeen inay ka rabaan waxay noo sheegeen ganacsada in wax jawaab aysan ka siin arrintaasi ay sheegeen in ay arrintaas dib isaga arki doonaan ay ka tashan doonaan isla markaana ay jawaab dib siin doonaan marka annaga intaas ganacsada noo sheegeen laakiin warar xaqiiqa oo aan helayno oo dadka deegaanka ku sugan ay noo sheegeen ka dowlad ahaan waxa waaye in ganacsatada ay dhaqaalo ku bixiyaan ururka al-shabaab ay ku fangarayaan marka taas waxay noqonaysaa in ganacsatada dhaqaalihi ay bixiso xisba shacabkii lagu weeraro oo lagu dilo ama lagu qashiyo marka annaguna waxaan aqbali karna maana arrintaas waa tahay marka kulanka yaa agaasimay ma shabaabka ganacsatada u yeeray mise ganacsatada aaday shabaabka deegaankan ay joogaan ee gamboole waa ganacsada noo sheegeen ururka nabadiidka al-shabaab iyaga ayaa u yeeray ganacsatada waxay noo sheegeen in dhowr bilood ka hor ay ugu baaqeen kulan ay isugu yimaadaan degmada gamboole waxay noo sheegeen in ay suurogelideysay kulamo fara badan oo ay rabeen shabaabkii damacsanaayeen balse ugu dambeyn ay ka baxsan waayeen sida ay ganacsada noo sheegeen ay shalay subaxdii jawaab ka baxeen marka siday noo xaqiijiyeen kulanka shabaab ayaa keenay oo ganacsadu ka codsaday inay yimaadaan degmada ay ka taliyaan okay khidmada lacagta ama lacagta zakawaadka shabaabka ay ka qaadayeen ganacsatadaasi ma idila wadaageen ma maanta ilaa hadda wax oo dhaqaalo ay noo cayimeen ma jirto keliya waxay noo sheegeen in dhaqaalahaas la weydiiyey iyaguna ay go-aan ka gaari waayeen oo ay sheegeen inay ka tashanayaan dhexdooda maadaama qaar ganacsada ugu badnayd jawaar joogaan kuwa baxeen ay yihiin dad dhowr iyo toban ruuxa marka waxay noo sheegeen inay dib ugu tashan doonaan ay rabeen inay ka tashtaan oo ay kala hadlaan maamulka ay wargeliyaan sidaasay rabeen si iyaga noo sheegayaan laakiin ilaa hadda wax dhaqaalo cayiman oo ay noo sheegeen intaasaana laga rabaa in lagu dhawan ma jirto amaa maqal ganacsadan marka maxay iskugu jiraan ma ganacsada waaweyn ee gobolka mise waxa weeye waa ganacsada yaryar ha kuwa xoolaha iibiya sida ka ganacsada lo-da muxuu ahay iyo kuwa ka ganacsada muxuu ahay waxyaabaha bagaashka ahaba ay isugu jiraan waana ganacsatadii degmada ku tiirsanayd oo mar markaasi dowladda muxuu ahay maamulka iyo guud ahaan dadka reer jawaar ay ku tiirsanaayeen marka aadan ugu xunnahay in ganacsatadii magaalada ugu muhiimsanayd ay xilligan rag nabadiida oo al-shabaab ah oo iyagu dhintooda aan katalinayn inay la kulmaan aadan ugu xunnahay waana dhaliilaynaa marka waa wax laga yaabo xilligan ma caddayn baad u haysaan in kulankaasi shabaabka ay ku siinayeen lacag mise waa tuhun ah in ganacsadaasi ay mar walba shabaab lacag siiyaan xaqiiqatan waxaa jira marka horeba warar suuqeed ama warar hoose inkastoo dowladda aysan arrintaas muxuu ahay si saxa warar saxaafeed ugu soo saarin balse waxaa jirta in dhaqaale mararka qaar shabaabku ay si hanjabaad ah ugu qaataan ganacsada sida inay soo wacaan oo ay ugu hanjabaadaan xoolahooda iyo waxooda ay qaadan doonaan arrimo noocaas oo kalea jirto keliya mooyaane intaad jirtaan dhaqaale toos ay ugu qaadaan ama zakawaad toos ugu qaadaan
laakiin mid ka mid ah ganacsatada waxa uu sheegay in shabaabku ay soo waceen oo ay dhaheen waxaa laidinkaga baahan yahay lacagtaasi ganacsatadiina ay ku dhaheen dib baan iskugu laabanaynaa arrintaas ma jirtaa xaqiiqatan hadda lacagta hadda laga rabo iyaga waa mid guud laakiin waxaa jirta shaksiyaad sida aan horey ognahay dhaqaale la weydiiyey lasoo wacay ganacsada qaarkooda oo marar xilliyada qaar cabsi ahaan u bixiyo dhaqaalahaasi way jirtaa waa xaqiiji karnaa laakiin hadda lacag guud oo shabaabka ay soo sheegeen oo la bixiyey xilligan ma jirto waxaan kala hadlan dhowr qodob oo ku saabsan in nimankaas shabaabka ah ee nabadiidka aan lala kulmin wax dhaqaala aan la siinin waxaan kaloo aan kala hadalnay kulamada ganacsada waa ganacsato soomaaliyeed ilaa iyo waxay xoolo ka iibsadaan deegaano iyo degmooyin ay ka taliyaan ururka nabadiidka shabaab ka taliyaan marka xitaa kulamada qaar deegaanada ay ka taliyaan shabaabka iga macaamiil ka yihiin waxaan ku waxaan kala hadalnay in maamulka ay weysiiyaan xaalada jirta la socodsiiyaan si markaasi meelaha ugu muhiimsan iyo waxyaabaha anaga aan ka qaban karna markaasi aan aan u fiirino
hadda kahor waxaa jirta macalimiin shabaabka ay u yeereen haddana ganacsatadii sababta loo aadaya maxay tahay deegaanada shabaabka ay joogaan dadka iyo ganacsatada iyo macalimiintii loo aadaya ma wada shaqeyn la-aan baa idinkala dhexaysa bulshada run ahaantii soomaaliya waa la socotaa xilligan magaalooyinka ugu muhiimsan maamul goboleedyada weliba caasimadaba waxaa ka dhaca arrimo noocan oo kale ah ma jirto wax wada shaqeyn la-aan ah balse dadkan shacabka inta badan dad iska baqa waayo waxay ka baqayaan qolada nabadiidka al-shabaab markay u yeeraanba waxay aada ugu baqa dawladda amarkeeda inay jidiyaan ayaa u fudud maadaama dawladda ay sharci leedahay oo maxkamad ay leedahay qofku inta la xiro maxkamad la saaro go-aan laga qaato muddo warkiisa soconayo laakiin nimankaa nabadiidka shabaabka ah waxay kuleeyihin shacabka anagu nimankaan muxuu ahay haddaan warkooda diino horey naga dilayaan sharci ma qabaan maamul muxuu ahay maxkamad ma qabaan maxkamadda dilo taas ayaa marka fududeysay nidaamka dawladda darteeda ayaa fududeysay in dadka ay ku dhiiradaan arrintaas laakiin tallaabo sharciga ka qaadaynaa hadda kadib horena waa u iclaaminay laamaha ammaankan hore muxuu ahay u iclaamiyeen in ciddii la macaamiisho shabaab ama dhaqaale ku bixiso ama si kale wax u siiso in muxuu ahay lala tiisanayo sharciga lala tiisanayo tallaabo cad laga qaadi doono aada iyo aada u mahadsantaha adinkaa raadi dulka soo dhawaada